Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Soomaaliya ayaa amarro cusub oo ku aaddan isticmaalka waddooyinka iyo sharciyada wadista gaadiidka ah waxa ay ku soo rogtay wadayaasha gaadiidka mootada labada lug leh ee loo yaqaan motorcycle. Sharciyada wasaaraddu ay ku dhawaaqday waxaa ka mid ah qaadashada rukhsadaha darawalnimo iyo xirashada agabka difaaca iyo badqabka wadaha mootada.
wixii ka dambeeya lama kaxayn karo nuuc kasta oo mooto ah iyadoo aan loo haysan ruqsad iyada oo la tix raacayo warqadda sumadeedu tahay m t c slash o m slash saddex saddex lix slash laba kun labaatan iyo afar kana soo baxday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa la farayaa dhammaan wadayaasha gaadiidka mooto laba lugleyda ah motorcycle in ay qaataan laysanka ama ruqsadda darawalnimo ee wadista gaadiidka mootada haddaba wixii maanta ka dambeeya maanta oo ay taariikhdu tahay saddex iyo toban saddexda bisha labiyo tobanaad laba kun iyo labaatan iyo afar wixii ka dambeeya lama kaxayn karo nuuc kasta oo mooto ah iyadoo aan loo haysan ruqsad darawalnimo b waxaa la joojiyey in mooto laba lugleyda lagu kaxeeyo warqadda wadamarista iyadoo darawalka mooto laba lugleyda uu qaadan karo keliya laysanka darawalnimo oo ay bixiso wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada c mooto laba lugleyda laguma raaci karo in ka badan laba qofood lamana kaxayn karo iyadoo wadaha mootada uusan haysanin koofida difaaca madaxa ayadoo haysanin lama kaxin karo qodobka labaad e waxaa la farayaa dhammaan gaadiidka waaweyn ee xamuulka iyo nuuc kasta oo gaadiid weyn ah inay maraan habraaca badqabka gaadiidka b si loo badbaadiyo nafta iyo hantida dadweynaha lama kaxayn karo gaadiid aan lahayn fariin hoon nalalka istoobyada haadadka miraayadaha iyo dhammaan shuruudaha looga baahan yahay hubinta badqabka gaadiidka qofkii aan u hoggaansamin amarkan waxaa gaarigiisa laga saari doonaa waddada waxaana lagala noqon doonaa sharciyadda gaadiidka uu leeyahay fadlan walaal gaarigaaga samayso gaarigaaga samayso nal iyo hoon iyo fariin iyo kaabiin iyo miraayad iyo haadad iyo istoobyo iyo wax kasta u subso oo badbaadi naftaada maalkaaga iyo nafta iyo maalka dadweynaha soomaaliyeed qodobka saddexaad dhammaan milkiilayaasha iyo darawallada noocyada kala duwan ee gaadiidka waxaa la farayaa inay maraan habraaca wasaaradda gaadiidka una hoggaansamaan sharciga wadamarista waa in ay bixiyaan canshuurta gaadiidka dhammaan nuucyaha kala duwan ee canshuurta gaadiidka waa in ay bixiyaan milkiilayaasha iyo darawallada waa in ay qaataan laysamada ama ruqsadaha darawalnimo waa in ay maraan hubinta badqabka gaadiidka haddaba qofkii aan u hoggaansamin awaamirtan waxaa laga qaadayaa tallaabo adag oo waafaqsan sharciga waxaa looga digayaa dhammaan milkiilayaasha gaadiidka in ay kala duwanaanin xogta gaadiidka u diiwaan gashan iyo xogta milkiyadda burburkii dowladdii dhexe ee dalka kadib waa markii ugu horreysay oo sharciyo laga soo saaro badqabka wadayaasha mootooyinka labada lug leh